barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaadna ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaban iyo kuwa efemyada geeska afrika caalamka oo dhan waxaad sidoo kale naga dhagaysan kartaan bogga v o a somali com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa sabti bisha februarina waa saddex sanadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doona jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo maanta marti inoogu ah gabadh samaysa xarun diyaarisa agabyada lagu qurxiyo guryaha marka ugu horeysa xaruntu waxay isugu jirtaa laba nooc oo ah inay arday tababarto oo qalabka qurxinta guryaha ay barto iyo in ay diyaariso dalabaadka wixii qurxin ah sidoo kale dhegaystayaal waxaan idaacaddeenna duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta ka maqnaan doonin oo aad ku dhegaysan doontaan dhinacii kaalmaha heesaa heesa aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah
waa tahay dhegaystayaal qodobadaas iyo kuwo kale oo ciyaarihii ay ka midka yihiin ayaad ku maqli doontaan idaacadda intay socoto marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
guddida sirdoonka ee aqalka koongareeska dalka maraykanka ayaa sii daayey waraaqaha uu muranku ka taagan yahay ee ku aadan eedaha xisbiga jamhuuriga ee ah in baadhayaasha hay-adda f b i du ay si qaldan u adeegsadeen awoodooda baadhitaanka la xidhiidha faragelintii ruushka ee doorashooyinkii madaxtinimo ee maraykanka ka qabsoomay sannadkii laba kun iyo lixyo tobankii waraaqahan ayaa la baahiyey jimcihii kadib markii madaxweyne donald trump uu ansixiyey baahintooda kuwaasoo u qoray guddoomiyaha guddidan devin nunes aqalkan cad ayaa sheegay in waraaqahan ay kiciyeen dareen adag oo ku aadan baadhitaanka ruushka ee ay wadaan waaxda cadaaladda iyo hay-adda f b i-da hase yeeshee labadan hay-adood ayaa ka soo horjeestay baahinta waraaqahan islamarkaana su-aal geliyey saxahaanshahooda madaxweyne donald trump ayaa waraaqahan ku sifeeyey qaar aan fiicnayn nuunas ayaa qoraal u soo saaray jimcihii ku sheegay inuu rajaynayo in tallaabooyinka guddida sirdoonka ee jamhuurigu uu si fiican ugu iftiimin doono waxa uu ugu yeedhay arrimo isu soo taraya
bentagonka maraykanka ayaa sii daysay barnaamijka dib u eegidda nukleerka ee iyo sidoo kale awoodda nukleer ee maraykanka si looga hortago weeraro nukleera xogayaha gaashaandhigga maraykanka jim maris ayaa sheegay in tani ay ugu gol leeyihiin in warkooda la dhagaysto oo la maqlo waxaan doonayno waa inaannu xaqiijinno waa in diblomaasiyiinteenna iyo wadaxaajoodiyayaasheenna la maqlo markaan idhaahno waxaannu rabnaa in hore loogu socdo barnaamijka xadidaadda hubka nukleerka iyo ka hortagitaankiisaba sidaasi waxaa yidhi jim maris madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu amray xogayihiisa gaashaandhigga inuu sameeyo dib u qaabayn noocan oo kala maalmo uun kadib markii uu xafiiska la wareegay
duhur waxaana wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba ayaannu idin leenahay waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan maalin kasta oo sabtiya hadahan oo kale waxaad maqli jirteen islamarkaana aad barnaamijka dhallinyarada aad sida caadada ku maqashaan barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada boosaaso noogu soo diyaariyay toddobaadkan islamarkaana inala socodsiinayey wariyaha v o eda yuusuf maxamed yuusuf
waxaana wanaagsan dhegaystayaashana dhegaysanaya waxaa ku soo dhowaataan barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadkan wuxuu idinkaga imaanayaa magaalada boosaaso waxaan ku soo qaadan doonaa qaar ka mid a haweenka dhallinyarada ah ee ku sugan magaalada boosaaso waxay soo bandhigeen farshaxan ay iyagu ay sameeyeen oo ku aadan qurxinta guryaha agabyada looga baahan yahay abshiro cabdisalaan maxamed ayaa igaga warrantay waxyaabaha ay maantay soo bandhigeen iyaga
marka ugu horeysa xaruntu waxay isugu jirtaa laba nooc oo ah inay arday tababarto oo qalabka qurxinta guryaha ay barto iyo in ay diyaariso dalabaadka wixii qurxin ah oo dhan sida in guriyo la qurxiyo aroosyo xaflado xafiisyo sidaas oo kale bal xaruntan xilli may kugu dhalatay inaad barnaamijkan aad aliftid oo dhallinyaro aad soo saartid si shaqo abuur ay u helaan barnaamijkan horta waxaan bilaabay anigu kii ha kii baan bilaabay markaasaan horta waxaan raadiyey xaggee lagu bartaa wax un qurxin ah oo lagaga kaaftoomi karo wixii bannaanka ka imaanayay kadib maasha allah khayr allah siiyo maamo ayaan la yidhaahdo baan u tegey way waxay i bartay sida loo sameeya waxaan fikraddaana igu dhalisay waxaan dhiganaya toddoba beri keliya toddobadaa beri kadib waxay i bartay fikraddii bay isiisay sidii loo samayn lahaa waxaan kadib waan wixii baan sii horumariyey sanad bay igu qaadatay inaan inaan horumariyo barnaamijkaas oo dhan kadib maasha allah maalinkii ugu dambeysay oo ay igu dhalanaysay inaan bannaanka keeno oo aan dad tababaro waxaa iisoo gashay gabaryar oo aan habaryar oo ahay zahra la yidhaahdo waxa anoo qalabkii samaynaya iisoo gashay then waxaan dhahay icaawi zahra icaawi alaabtan ila samee baan ku idhi waxay ii samaysay qalabkii qayb ka mid ah markii aan tusay si fudud oo aad u fudud bay u fahantay markaasna waxaan ogaaday barnaamijkan inuu aniga uusan ii baahnayn keliya oo u baahan yahay dad aniga iga badan oo anna aan gudbin karo awood aan u leeyahay inaan gudbiyo alxamdulilaah kooyo tobankii bishii markii ahaa ee bishii tobnaad baan baan bilaabay inaan dad u gudbiyo xarun yar baan furay xaruntii yarayd markii aan furay waxaan qabtay laba arday keliya laba arday oo dariskayga ah baa ku bilaabay dabadeed labadii arday baa dhammaysay markii ay labadii arday dhammaysay ay baa waxaad baa labadii arday waxay keeneen mid iyo laba arday oo kale oo ay u soo sheegeen markaa kadib ardaydii maalinba maalinta ka dambeysay way soo badanayeen alaabta waxay ku arkayeen meesha gudaheeda qof walba wuxuuna weydiinaya markii ugu horeysay meeshani maxay tahay waayo meeshii ugu horeysay maysan arki jirin waxsaan oo kale ah ha meeshani maxay tahay bay kow isweydiin jireen oo maxaa waa maxay waxaani su-aalaha ugu badanoo inta badanna la weydiin jiray taasay ahayd
dad badan baa isweydiinayaa waxyaabaha aada qurxinta dumarka lagu tababaray gaar ahaan dhallinyarada waxyaabaha qurxinta dumarka maxaa ka mid ah ma dumarkii iyagiibaa mxuu ahaye cilaan iyo loo marinaya mise waa qurxin nooc kale ah bal arrintaa noo faahfaahay waa mahadsantaha yuusuf waxaan qurxinaynaa annaga ma ahan dad mana ahan saaluun ma ahan waxaan qurxinayna waa guryaha xafiisyada gawaarida waxaanu samaynaynaa alaab wax soo saar annagu aan gacanta ku samaynay oo markaas u qalmata in wax lagu qurxiyo ha guryaha lagu qurxin karo xafiisyada aroosyada waxyaabahaasoo dhan lagu qurxin karo marka waa saas bal waxyaabaha maantay aada soo bandhigteen boosaaso waxaa ka mid ahaa dhiisha xilliga reer guuraaga oo kale caanoha ay ku isticmaalaan waxaa ka mid ahayd oo kale ubaxyo bal qaabkaas sidee u samayseen wallaahi horta howl adag oo la isu gegeeyey bay ahayd mana sheegan kara aniga keligay aniga keligay baa keenay ma dhihi karo waxaan aad fikrado badan uga helaya dadkii markaa igu xeernaa haddii ay ardaydii noqoto haddii ay maamooyin iga weynoo horey usoo samayn jiray dhaqamadeeni kale noqoto iyagaa fikrada igu soo biirinayay aniguna markaasaan horumarin uun ku samaynayay marka alxamdulilaah waxay ku soo baxeen alaabtaasi fikrado badan oo isu tegtegay oo aan horumariyey
sidoo kale waxyaabaha lasoo bandhigay waxaa ka mid ahayd ama ardada aduu tababadhay ay soo bandhigeen waxaa ka mid ahayd ubaxyo dalka dibaddiisa laga keeni jiray qalabyo dalka dibaddiisa laga keeni jiray bal waxaad iga wartaa bal saameyn intee leg yeelanaysaa in gabdho soomaaliyeed oo dhallinyaro ah in laga kaaftoomo waxyaabihii dibadda ka imaan jiray dalka laga heli karo
walaahi koley farxad aada u weyn bay annaga noo tahay waxaana dareemayaa inay dadka kalena ay sidaas oo kale dareemayaan oo wixii ay xili wakti ay ku qaadan jiray bannaanka ay ka keeni jireen een kharash badan uga soo bixi jiray laga yaabo inaysan ahayn wax asal ah wax asal ah aysan ahayn oo si deg dega uga uga baaba-a ama si deg dega uga burbura ay ahaadaan alxamdulilah in la helay wax booskii bedela oo dalkii gudihiisii lagu samaynayo oo dadkiina ay si fudud ku baranayaan aan dhammaanayn oo aan si deg dega ku dhammaanayn
maxay soo oran kardhaa dalka dibaddiisa laga keeni jiray oo dhallinyarada ku tababartay oo maanta ay soo bandhigeen waxaa ka mid ah een, koobadiinada ubaxyadii la saari jiray ubaxyadii taagga ahoo fadhiga een, la geyn jiray een, markii aad u baahatid xaflad inaad qurxisid derbiyada wixii aad ku qurxin lahayd een, oo nooc walba leh een, waxaa ka waxaa ka mid ah calankii calankii oo alaab qurxina lagaaga samaynayo een, waxaa kaloo ka mid ah alaab aan halkan kusoo koobi karin had- haddii aad u baahnayd xafladaada magac inaad ku dhex qortid ama magac cun inaad qortid magacii oo alaab qalab ah oo lagu sameeyey baad helaysaa haddii aad account number ama rabtid ama number oo kale wixii oo dhan qoraal haddii ay magacyo noqoto iyo haddii ay een, nambaro noqoto wax alla wixii aad u baahan taha waad dalbanaysaa then waa lagu samaynayaa bal waxaad iga horta dadku sidee idinkaga iibsadaan marka alaabtan haddii ay ka iibsadaanna ee, markii la isbarbar dhigo alaabta dibadda laga keeni jiray iyo alaabta aad idinkoo samaysaan maxaa kaaga soo baxay maasha allah annagu barnaamijka waxaan ugu talagalnay inuu in lagaga kaaftoomo waxyaabihii bannaanka ka imaanaya intii awoodayada ah marka dadkii naga iibsaday waxay da- waxay w- way nagu soo noqdeen qof intuu naga iibsaday aan nagu soo noqona wuu yaraa wuu nagu soo noqonayay wuxuu ama u gadayay qof kale ama t- qof tababar ah wuu keensanayay ama muxuu ahaayey mar labaad buu soo laabanayay wuxuuna waxaana feedback fiican baana ka helaynay oo ah in barnaamijkani oo aada u fiican yahay inay kaga kaaftoomeen waxyaabihii kale oo la midka ahaa ee bannaanka ka imaanaya Ee, waxyaabaha sidoo kale lasoo bandhigay ama aad soo bandhigteen adiga iyo ardada tababare waxaa ka mid ahayd ee, ubaxyo oo dibadaha wax laga keenaa waa aragnaa ama imaaraadka oo kale inta badan laga keenaa Ee, ubax waxaa ku hoos jira ee, ay caag oo kale tusaale ahaan idinku caagga waxaa ka hooseeyey ee, kartoon bal waxaad iga wartaa qaabka nooceeya loo sameeyey marka Een, kartoonkaas oo kale een, caagaas markii la keeno waa taqaanaa cimilada wadankeena waa kulayl markii caagii sanadkan uu ku yaalo oo kale hadhow xagaaga haddaad soo laabatid waxaad u imaanaysaa caagii oo burburay oo aan uwixi keliyihii meesha kuu taagan yahay caag kale inaad heshid iyo waqti- waqti unbay ama inaad isagaba tuudhid bay ku khasbi jidhay Een, marka annagu waxaanu samaynay kartoon baanu ka samaynay waxyaabahan een, salka loo gelinayo ubixii Een, wax aada u adagna maahan waa wax fudud waxaana qofku uu awoodu leeyahay inuu kalar ku doono doorto waayo caagaasoo kale wax wada kalara unbaa la soo saari jiray qofku kalarka markaas sariirta go-eeda oo kale u eg inuu qofku dalban karo oo uu qaadan karo oo uu bogo marka waxaan odhan karaa kaasoo kale wuu aad buu aad buu bedel fiican noogu yahay dhallinyaraa tababadhay oo haween ee, badankooda ka mid ahaa Ee, bal haweenkaas xilligan ma ka qayb qaadan karaan in barnaamijyada adigu soo bandhigto oo kale in iyagana ay soo bandhigaan ee, sidoo kale ay shaqo abuur u noqoto oo goob ganacsi ay furtaan qalabkaasi ay ku iibiyaan ee, idinku afar samayseen aada iyo aad waan qorshaynaynaa gabdhaha gabdhaha horta waxaa farxad gaara iyo ah gabdhaha qalinjabiyey waxay u badan yihiin gabdho jaamacadaha ka qalinjabiyey oo jables ah oo isk- oo shaqo la-aan ahaa oo joogay guriga waxay waxaan hadda aada u qorshaynaynaa kulligood inay een, samaystaan ganacsiyo een, aan- ay bilaabayaan hadda iyagu oo qalabkan ah sidii loo samayn lahaa si xaruntan aan anigu hayo la mida ay u samayn lahaayeen waan aad baan ugu dhiirigelinaya weliba waan ku gacan qabanayaa inay xarumo sidaan oo kale ah sameeyaan aniga ujeedadaydu way ka weyn tahay inaan qalabkan sameeyo ama aan lacag ka helo ama aan muxuu ahaayey keligay ii gaar noqoto waxaan ku ganacsado aniga ii gaara noqoto hamigaygu waxa weeye gabar- guri kasta gabar kasta oo joogta inay gaarto ay xirfadan yeelato iyadu ay samaysan karto xarumo shaqo abuurna u noqon karto gabdho badan waa tahay gabagabadii barnaamijka ee madasha idaacadda v o a ayaan ku guda jirnaa ee, waxaan rabaa oo kale inaan ku barnaamijkan ama ubaxyada aad samayseen iyo ubaxyada kale suuqa ma geysaan dadku ma iibsadaan Een, waa su-aal fiican haa dhowr carwaanu geynaa carwa kaafi ah, carwo la yidhahda ay ka mid tahay Een, muxuu ahaaye waanu geynaa suuqa laakiin laakiin ma aan ma awal lama aqoon dadku si fiican uguma uusan baraarugsanayn hadda maalmihii dambe waxaan dareemaynaa inay dadku aada ugu ugu baraarugeeyaan oo carwooyinkii dhowr carwo aan geynay inay dalab soo ceshanayaan dhahayaan dadkii way way dalbadeene keena dadkii way dalbadeene keena oo aan weliba si degdega ugu ugu geenaynin marka carwooyin badan baa dalbada alaabta carwooyin badan baana ku xiran waxaana ka mid ah carwo kaafi carwo la yidhaahdo oo suuqa ku dhex taala ha oo aad aan alaabta u geyno meesha waxyaabaha lasoo bandhigay waxaa ka mid ahaa ee, ubaxyo laga sameeyey ee, waraaqahan isticmaalno hadda tusaalahantaan gacanta ku hayo oo kale waa waraaqaha e foorka loo yaqaano ee, qaab noocee looga sameeyey marka Een, yuusufow wax adag maahan wax walba markii aad dhex gashid baad arki kartaa inay een, anagu marka ugu horreysa waxaan soo iibsanaa warqadii oo cad oo bogsigii eforka oo aan waxba kalara lahayn kadib waxaan soo qaadanaa kalaro warqadaha aan ku kalar garayno waxay nagu qaadataa muddo laba saaca inaan inaan ka- een, kalarayno kalaro kala duwan een, ku samayno bogsigii eforka ahaa marka aan dhammayno ay noo qalalaan kadib baan waxaan samaynaa qaababkii aan u design garayn lahayn een- een, muxuu ahaye waxyo kala duwan uga samayn lahayn baanu markaas samaynaa ee, ee foorada aad ee, ka samaysaan iyo waxaa kaloo ii sheegtay inaad ubaxyo laftigooda akraatiin ka samaysaan ee, ma iyagoo cusub baa suuqa ka soo iibisaan mise ee, wa- si kale baad u samaysaan kartoomadu iyagu waa iyaguma cusba oo waxyaabo alaab lagu keeno la- awal la tuuri jiray laakiin eforta oo kale iyadoo cusub baanu soo gadanaa Aa, m- een, we- iyadoo eforta iyadoo caadiya baanu soo gadanaa markaasaanu kalarinaa markaasaanu ka samaynaa falaawaro iyo ubaxyo
horay ee, kartoomada markii alaabta lagu keeno ee, dadka gaar ahaan dadka boosaaso waa la xoori jiray hadda waxaa moodaa inaad idinku usoo dhigateen oo aad si farsamaysan wax uga sameynaysaan Ee, bal arrintaasee u suurtagelinaysaa marka yuusufow waxaan waxaan kaloo rabaa inaan kula wadaago Een, ereyada aan deganahay oo een, aan ku sameeya alaabtan waxaan leeyahay saaxiibo badan oo dumar oo dariskayga ah awal ee, kartoon walba waa la tuuri jiray Een, hadda gabar kasta meeshii ay kartoon ku aragto way ii keentaa waxay dhahdaa kartoon soo maahan abshiiran u geynaya iyadaa u baahane waxa kaloo farxadii ah dukaan baa iga soo horjeeda kartoomada wuu tuuri jiray Een, dukaan caafi la yidhahda iga soo horjeeda kartoomada wuu tuuri jiray Een, hadda kartoonku markuu ii dhammaado way ii hayaan si aan anigu ay igu keenaan aan alaab uga samaysto Ee, dadka markay arrintan iibsadaan oo ah, ama ay ku soo booqdaan oo kale ee, sidee u arkaan hawshan oo kale
Een, dadku waxay isugu jiraan dad marka ugu horeeya een, aan ogeyn waxaan i- wuxuu yahay oo ku weydiinaya waa maxay waxaan maxaa lagu sameeyaa oo ay marka howl badan naga qaadato inaan u sharaxno marka kadib dhaha alla waa cajiib oo micnihii la dhaca iyo qof garanaya in wax qurxin waxaan qurxin ay tahay oo fikradaas haysta marka kadib su-aalo badana aad bayna u soo dhoweeyaan dadku aad iyo aad dhiirigelin fara badan baana kala kulanaa diguba ma qabtaa in laga kaaftoomi karo ee, waxyaabaha dalka dibadda laga keeno oo dalkeena laga soo saari karo anigu waxaan qabaa wax walba in laga kaaftoomi karo bannaanka laga keensan karo wax walba in dadkeenu isku tashtaan oo ay wadankooda wax alla waxay ay ku fikiraha micnihii ku fikiri lahaa inay bannaanka keenaan inay wadankooda ku sameeyaan arrintaas aad baan u aaminsanahay waxaana ku dhiirigelinayaa dhallinyarada faraha badan maskaxdiina waxaan hubaa inay ku jirto fikrado fara badan oo u baahan inaad bannaanka usoo saartaan fikradaha hala qajilinina hana la baqinina hana ka caajisinina fariiso ma- meel fariiso ka fikir sidii aad bannaanka ugu soo saari lahayd fikradda gudahaaga ku jira oo waxtarka annagana noo leh adigana kuu leh Ee, waayo ugu dambeyntii waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo ee, xillina dhallinyaradaad wax bartaa ee dumarka ah ee, xillina ee, waxaa laga yaabaa inaad wax akhriso ama ee, aad wax baratid ee, xillina aad ee, shaqo ku jirtid sidee u kala qaybisaa wakhtigaaga baliga war Een, yuusufow haddii aad wakhtigaaga kala qaybisid aad- saadan firaaqooyin badan wakhtigaaga aadan gelin way kuu fududahay wax badan inaad qabsatid wakhtigu wuu tiro badan yahay dadka qaar markii aad wax weydiiso waxay ku dhahayaan wakhtigu waa aad buu u yaryahay wakhtigu wuxuu aad u yaryahay markii aad maala yacni ku gu- ku bixisid laakiin wakhtigu aad buu u tiro badan yahay markii aad wax muhiima ku qabanaysid anigu waan shaqeeyaa macalin iskuul baan ahay Een, waxaan ahay macalin tababarahan ar- ar- alaabahan aan ku tababaro een shaqadeydii guriga iyo shaqadeydii guri ahaaneedna waan qabtaa intana waa isu keenaa wayna ii fududahay waxaan aaminsanahay inaan kaana inaanan waxba qabanba ila tahay marka haddii aad waxyaabaha firaaqada ah wakhtiga ka saadhid maalayacniga ah waxaan aaminsanahay inaad wax badan qaban kartid heer intee la eg baa jecesha inaad ka gaadhid wax soo saarka ee qurxinta guryaha oo kale heerkaygu wuxuu gaarsiisan yahay heer inaan gabar walba oo soomaaliyeed ay gacanteeda wax ku qaban karto keliya alaabtan maaha wax walbana maaha keliya gabar keliyana maahanin dhallinyarada oo dhan in ay he- heer aan ku dhiirigeliyo inay wax badan qaban karaan haddii loo soo noqdo anigu barnaamijkan heerka aan ka aaminsanahay ama micnihi heerka aan tiigsanayo inaan barnaamijkan gaarsiiyo heerka barnaamijkan aan ga- gaarsiinayo waxaan ka aaminsanahay inuu noqdo heer aada u sarreeya oo aan sii horumariyey oo aan dad badan tababaray oo aan waxyaabo fara badan badan badan oo wadanka aan laga helin aan ku soo daray oo waxyaabo badanoo hadda aanan heli karin oo wadanku aa- alaab badan oo wax laga samayn lahaa oo wadanka aan oolin wadanka la ii- iib loo keeno oo wax laga sameeyo oo ay noqoto wax wadankeen laga qaato oo wadamo kale loo dhoofiyo ha guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda v o a barnaamijkan wuxuu idinkaga imaanayay boosaaso anigoo yuusuf maxamuud ayaa idinla socodsiinayay intaan barnaamijkan la mida ku kulmi doono nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf oo barnaamijkaasi madasha dhallinyarada magaalada boosaaso nooga soo diyaariyey dhegaystayaal halkaad weli nagala socotaan ee aad ku dhegaysanayseena waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a haatanna xubintii ciyaaraha iyo weliba jamaal axmed cismaan aan idiin kala baxo
aad baad mahadsan tahay shirwac dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno waxaa la dheeli doonaa kulmo ka tirsan horyaalada yurub qaarkeed iyadoo kulamana ay maalintii shalay ah ay dhaceen dalka spain hal kulan ayaa la dheelay naadiga real sociedad waxa ay martigelisay deportivo la coronyo waxayna kaga adkaatay shan gooli waxba sidoo kale waxaa waddanka jarmalka laga ciyaaray hal kulan fc clon waxay la dheeshay brusha dortmund saddex gool iyo laba gool waxaa ku adkaaday brusha dortmund maanta waxaa dhici doona horyaalka dalka ingiriiska haddii aynu ku horeyno kulmada dhici doona waxaa ka mid ah naadiga kubadda cagta banley ayaa waxa ay martigelin doontaa naadiga mancity waana kulanka ugu soo horeeya ee dhici doona maanta f c barenmouth iyo stock city ayaa wada ballansan westham united waxa ay u socdaali doontaa naadiga brighton and hove albion leicester city iyo swan city ayaa sidoo kale wada dheeli doona harisfield town waxay la ciyaari doontaa naadiga guuldarro dhowaantan kala soo daristay naadiga kubadda cagta ah ee manchester united naadiga tottenham ay la dhiishay marka harisfield town waxa ay u socdaali doontaa united west bromwich albion iyo southampton ayaa dheeli doona arsenal iyo everton ayaa kulanka ugu dambeeya ee dhici doona waana kulan xiiso badan sidoo kale dhegaystayaal kulmada kale ee dhici doona waxaa ka mid a dalka talyaaniga waxaa la dheeli doonaa laba kulan kulanka ugu soo horreeya waa zambadoria waxay la ciyaari doontaa naadiga torino inter iyo craton ayaa dheeli doona horyaalkaasi waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee napoli oo iska leh konton iyo toddoba dhibcood laba iyo labaatan kulan oo ciyaartay yuventus waxay leedahay konton iyo lix dhibcood kulmo intaa la mid ah ayayna dheeshay waxaa sidoo kale ku soo xiga lazio oo afartan iyo lix dhibic iska leh interna afartan iyo afar dhibcood ayay iska leedahay roma kuwa iyo afartan dhibcood ayay iska leedahay dhegaystayaal kulmada kale beri ayay dhici doonaan marka sidoo kale waxaa horyaalka dalka spain laliigaha kulmada dhici doona ka mid ah naadiga eber waxay la deli doontaa sevilla vilreal waxay u socdaali doontaa naadiga real batis alaves iyo selta vigo ayaa wada ballansan kulanka ugu dambeeya ee maanta dhici doona waa lavente oo la dheli doonta naadiga real madrid beri kulamada laliigaha dhici doona waxaa ka mid ah khitafe laganis sbanyol waxay la dheli doontaa barcelona kherona iyo atletico bilbao valencia iyo atletico madrid ayaa kulan indhaha lagu hayo kulamadaas beri ayay dhici doonaan barcelona ayaa horyaalkan kuw iyo labaatan kulan oo ciyaartay ku hogaaminaysa konton iyo toddoba dhibcood atletico madrid ayaa labaada afartan iyo lix dhibcood ayay iska leedahay kuw iyo labaatan kulan ayana ciyaartay valencia afartan dhibcood ayay iska leedahay kow iyo labaatan kulan ayay ciyaartay labaatan kulan waxaa dheelay real madrid oo afraad fadhida iskana leh soddon iyo siddeed dhibcood dhegaystayaal xubinta ciyaaraha halkaas hayno joogto
waa hagaag dhegaystayaal aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayey xubintii ciyaaraha dhegeystayaal gabagabada idaacadda ayaynu kusii dhownahay inta aynaan dhinacii heesaha aynaan jillicinaan qodob ka mid a qodobadii wararka ugu waa- ugu waaweynaa aan mid ka mid a idin dulmaro guddida sirdoonka aqalka koongareska maraykanka ayaa sii daayay waraaqaha uu muranku ka taagan yahay ee ku aadan eedaha xisbiga jamhuuriga ee ah in baadhayaasha hay-adda f b i-da ay si qaldan u adeegsadeen awoodooda baadhitaanka la xidhiidha faragelintii ruushka ee doorashooyinkii madaxtinimo ee maraykanka ka qabsoomay sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii waraaqahan ayaa la baahiyey jimcihii kadib markii uu madaxweyne donald trump uu ansixiyey baahintooda kuwaasoo u qoray guddoomiyaha guddidan davis nunes aqalka cad ayaa sheegay in waraaqahan ay kiciyeen dareen adag oo ku aadan baadhitaanka ruushka ee ay wadaan waaxda cadaaladda iyo weliba hay-adda f b i hase yeeshee labadan hay-adood ayaa ka soo horjeestay baahinta waraaqahan islamarkaana su-aal geliyey saxaanshoosa madaxweyne donald trump ayaa waraaqahana ku sifeeyey isaguna dhankiisa qaar aan fiicnayn nunes ayaa qoraal uu soo saaray jimcihii ku sheegay inuu rajaynayo in tallaabooyinka guddida sirdoonka ee jamhuurigu uu iftiimin doono waxa ugu yeedhay arrimo isu soo taraya dhegaystayaal haatanna aan idiin kala baxo kusoo dhowaada dhinacii kaalmaha heesaha iyo weliba heesta geley iyo fanaanada luljeelani
Kallay meel gabiid ku taal. Kallay meel gabiid ku taal. Ninka goobsa haaye, gunti waa xirtaaye. Kallay meel gabiid ku taal. Kallay meel gabiid ku taal. Ninka goobsa haaye, gunti waa xirtaaye. kaday guusha ku go'daa kadaashaa la guuraa dadkii oo dhigaysida guri ii naqdaaye kaday guusha ku go'daa kadaashaa la guuraa dadkii oo dhigaysida guri ii naqdaaye
waa tahay waan filayaa inaad ka wada hesheen heestaasi fanaanada luul jeylaani ayaa ku luuqeynaysa gunaanadna waxay u ahayd idaacaddeenii duhurnimo dhegaystayaal tan iyo afarta galabnimo anigoo jamaal axmed cismaan cabdixakiin maxamuud shirwac iyo bashir abi karar oo isku duwan waxaan kaga tegaynaa sidaas maqal dambe xiise leh nabadgelyo
geesigii adooge bogashiisa aade kugu giiran maaye karta waa gashaa